wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay si faahfaahsan ah usoo bandhigtay qorshayaasha wax looga qabanayo kalluumaysiga sharci darrada ah ee kusoo badanaya xeebaha gobolka kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa muddooyinkii u dambeeyey noqday dhibaatada ugu weyn ee saameyn ku yeelatay kalluumaysatada jubbaland taasi oo hoos u dhigtay wax soo saarka kalluunka agaasimaha waaxda ilaalinta khayraadka badda ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah dowlad goboleedka jubbaland axmed cumar ayaa ka warbixiyey ka wasaarad ahaana waxa ay ka qabteen kalluumaysiga sharci darrada ah kalluumaysiga sharci darrada si loo joojiyo dowladdu dadaallo badan ayay u gashay waxaa jirta boolasiyo iyo istaraatiijiyadood ay dejisay si loo xakameeyo arrintaa iyada ah waxyaalaha ka mid a waxaa ka mid a waxa la yidhahda fishary low in la aas-aasay fishary lowgaas oo ay ku cad yihiin wax kasta oo ma garanaysa la qabanayo oo la xidhiidha een kalluumaysatada sida kalluumaysatada waxyaala la mamnuucay baa jira sida qubada oo kale waa la mamnuucay aargoosatada ta yaryar iyo ta ukunta sido oo kale iyadana waa la mamnuucay waxaa ka mid a oo kale libaax badeedka oo kale waxyaalaha marka fishirlugu wuxuu soo koobaya wuxuu soo koobayaa waxyaalahaas iisheeg la mamnuucay iyo waxa loo fasaxay ayuu soo koobaya marka fishirlowgaas waa dowladdu way way aasaastay sidoo kale waxaa la waxaa dowladdu ay qabatay in ay diiwaangeliso iskaashatooyinka kalluumaysiga doomihooda in la diiwaangeliyo iyaga muxuu aha shakhsiyaadka aqoonsiyo loo sameeyo taasina waxay iyaduna meesha ka saaraysaa maadaama oo kalluumaysatadii qofkii kalluumaysatada ahaa iyo doontiisii wixii dhannayd la diiwaangeliyey inay dhexda ka soo galaan kalluumaysato kale oo sharci darraa taana iyadana dadaalada ay dowladdu samaysay ayaa ka mid ah waxaa loo aasaasay waaxda iskaashatooyinka la yidhaahdo waaxda iskaashatooyinka waxay la socotaa oo ay u xil saaran tahay waa muxuu ahaa kalluumaysatadaas sidii ay si sharciyana ugu ganacsan lahaayeen iyagana wixii sharci darraa looga qaban lahaa marka waxaan dhan waxaa loo dejiyey in muxuu ahaa iyaga kalluunka sidii macnaha habsame isticmaalkooda loo loo kordhin lahaa marka waxaa ka baxsan dad dadka la diiwaangeliyey ee waxaa weeye shaatiyada la siiyey ee aqoonsiyada loo sameeyey wixii ka baxsan waxay noqonayaan waa sharci darro waayo lama garan karo qalabka ay isticmaalayaan baan la garan karin waxaan la ogaan karin inay inay inay kalluunka noocyadii la mamnuucay inay qabanayaan baan la garan karin marka saasay noqonaysaa